golaha wuxuu aada uga dooday dhaqdhaqaaqa guud ahaan ciidamada qeybahooda kala duwan muddada gaar ahaan muddada lagu guda jiro doorashooyinka oo aan u aragno inay tahay muddo xoogaa yara iska xasaasi ah oo u baahan in il gooniya lagu hayo si loo xaqiijiyo in ciidamadu ka madax bannaan yihiin oo ayna ku milmin arrimaha la xiriira siyaasadda gaar ahaan doorashooyinka iyo badqabka bulshada guud ahaan gaar ahaan dadka ku howlan arrimaha doorashooyinka waxayna aheeday siyaasad guud ahaan in muddo ahba laga hadlayo hadda la socoto shirarkii ay isugu imaanayeen madasha wadatashiga qaran ee n c c consignes fara badan oo ay soo jeediyeen oo ka imaanayay dad badan oo daneeyaasha siyaasadda ee dalka ka socota xilligan ah inagoo taa ka duulayna mar walba waxaan ku adkeyn jirnay ciidamadu inay aynaan sameyn wax dhaqaaqa oo aan laga warqabin sidaasi lamida waxaa dhowr jeer ina soo gaaro cabashooyin iyo waraaqo qoraal ah oo ay noonoo soo dirayaan madaxda dowlad goboleedyada oo ay ku dalbanayaan inaan wax hub ah ama wax ciidan ah oo ayan ka warqabin ama aynan ogolaan aynan soo aqbalin oo aynan hubinin inay ka badqabayaan oo aynan wax dhibaato ama qalalaasaa ku keeni karin howlaha doorashooyinkao socdaa iyo aan loo soo dirin oon la ogolaan inay soo gaaraan gaar ahaan goobaha doorashooyin ka socdaan laakiin wasiir maamulka hirshabelle madaxweyne ku-xigeenka waxa uu sheegay inay iyaga codsadeen ciidankana waa uu soo dhaweeyey waa mahadsanta falastiin dabcan maamulka hirshabelle madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka intaba waan waan ismaqalnay dee dabcan mayan orane ciidanka innagaa dalbanay haddii dee dalbanayaan ciddii laga dalba lahay waa innaga macnaheedu ma ahan madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka qofna inuu inta la xiriira taliyaha ciidanka booliska ama taliyaha ciidanka militariga oo oranayo ciidan iisoo dir marka haddii ay dhacdo inay ciidamo u baahan yihiin ama ciidan loo diraayo yay tahay hay-adahee ama wasaaradahee ayay tahay in ay ogaadaan oo ama la wargeliyo ama ay fasax bixiyaan dabcan ciidamadu hay-adaha ay kala hoos yimaadaan waa kala duwan yihiin laakiin waxaa jirta hal hay-adoo dhammaan ay sii wada hoos tagaan oo la yidhaahdo xukuumadda oo ra-isul wasaaruhu ra-isul wasaaraha uu yahay maxamed xuseen rooble marka inta badan ama sida caadiga ahba waddada saxda ah oo ay soo maraan dowlad goboleedyada ama madaxweynayaasha dowlad goboleedyada waxay lasoo xiriiraan ra-isul wasaaraha markii ay rabaan ciidan ama sahay ama saanad intaba ra-isul wasaaruhu marka wuxuu u yeeraa haddii ay tahay booliis iyo nabad sugidna anuu igala hadlaya hadday tahay militarin wuxuu ka hadlatahay wasiirka kashandhiga hadday tahay hay-ad kalena wuxuu la xiriirayaa hay-adda kaloo ay tahay asigaa wuxuu siinayaa instructionskaas kadib sidaasay udaadegaysaa sidaasayna ku fulaysaa haddii ciidamadaasi muddada aada u qabateen ama sida aada rabtaan deg deg loogu soo celin waayo maxaa tallaabaho aa qaadaysaa dabcan tallaabooyinka noocaas oo kalea marka laga hadlaya marraba inaan ka hor dhaco laakiin waxaa jira dee dalku wuxuu leeyahay mas-uuliyada naga saaran hadday noqon lahayd tan amniga hadday noqon lahayd tan siyaasadda iyo ay ugu horeyso hirgelinta doorashooyinka dabcan mas-uuliyaddaasi waa mas-uuliyad wadareed oo ama ka dhexayn karta wasaarad iyo talisyada hoos imaanaya ama ka dhexayn karta guud ahaan ama uu si gaaraba u gaari karo ra-isul wasaaraha dalka marka ma doonaya inaan ka hor dhaco laakiin waxaa jira due process ama sifa sharcigahoo loo mara waxyaabahaas oo kale marka marka la xalilaya innagu ma ma qaadanayno go-aan ku salaysan xadifad iyo un ma garanaysa laakiin waxaan u maraynaa habraaca saxda ahee in loo maro ama lagu saxo haddii khalad hore u dhacay dabcan waa garan kartaa in ciidan intaa la eg xilligan oo marxaladan xasaasiga lagu jiro la dhaqaajiyo oo gobolkii ay deganaayeen gobol aan ahayn la geeyo gaar ahaan goob doorasho xilligan oo doorasho loo loo loo qorsheeyay inay ka dhacdo intaa ay sii dheerta inaan ognahay adiga xasaradaha siyaasadeeda ka jira oo mararka qaar dhali jiray arrimo amni in haddana lagu sii kordhiyo ciidan intaas la eg waa garan kartaa waxyaaba ay dhali karto mas-uuliyadaha inaga saaran waxaan u mari doonaa habraaca saxda ah intaa waxaa sii dheer falastiin ciidamada nala soo weydiisto ee aan ogolaano ee loogu lagula dagaalamayo cadowga waa runtii ciidamo sharaf iyo karaamo mudan geesiyaal ah aan mar walbo abaal iyo qadarin iyo mahadnaq iyo bogaadin aan u hayno oo runtii dee sarfiska ay hayaan oo kale cid haysaahi ayaan jirin sideedana ciidamada wiilasha iyo gabdhahaahi maxuma ma xumo mana xumaadaane mararka qaar waxaa qalda oo wax ka qaldamaan dadka madaxda ah ee xilligaas maamulaya laakiin mugdiga iyo madmadowga ku dahaaran waxay tahay ciidan intaa ka yar ayaa dhowaanna laga soo dalbaday logisticadeedii iyo saahidoodii iyo saanadii iyo diyaaradihii qaadi lahaa mudday qaadatay waxaana laga bixiyey miisaaniyadda dowladda ciidanka tirada badan ee la qaaday lagama bixin miisaaniyadii iyo ma garanaysaas lana sahaydi iyo saanadii iyo wixii dhanaa bajetkii loogu talagala lagama bixin cid kalaa bixisay waayo cid kale u bixinaya maxaa motifayd garaynay tuhunka iyo madmadowga inuu ka yimaada inahaas oo kalea ka mid a dabcan qof aan qof accounty baal u ahayn ama cid hay-adan hay-ad kale accounty baal u ahayn ma jirto ma laga yaabaa marka in ay amar ciidamadan ka haysteen madaxtooyada
falastiin waxaa wax laga filayaa oo oo lagaga fadhiyaa inay dee moog tahay ciddii iyadu soo dalbatay iyo ciddii amarka bixisay iyo ciddii fulisaba ay dhahdo in hadduu booliis yahaane wasaaradda amniga waxba igama xiriro wasaaraha waxa igama xiriro xukuumadda waxa igama xiriro oo xuraan u ahay inaan falka noocaasa ku kaco oo sharciga a b c d a iyo fasaxaya waan waan u ogolaanaynaa sideedana dee anagu waxaan nahay cabinet ama wasiiro iyo ra-isul wasaare waxaan ku shaqaynaynaa institutionskaas dhexdooda iyo waraaqaha iyo waxa aynaga dhexeey marka taasaan ku xisaabtamaynaa waxaa kaloo cusud mudan oo intaa sii dheer saameynta ay ku yeelatay durbaba waxaa waxaa laga dareemi karaa in magaalada muqdisho suuqa ugu weynaa ee bakaaraha ciidamadii laga daa laga daabulay ee laga qaaday gaar ahaan kuwii amniga kuwii waxaan dhihi lahaa booliska inay saamaysay in suuqii bakaare u weyna shalay uu xirmay u xirmay sababa amni darra awgood kolkii dhacdadaasi dhacdana shacabka soomaaliyeed meel walbo ay joogaan cidda ay usoo cabanayaan ay usoo dacwoonayaan waa inaga xafiisyadeenna iyo maxaa la dhahaa shaqooyinkeena waxaa kaga mashquulnay dacwadii iyo cabashadii ay soo gudbinayeen dadkii ganacsatada ahaa ee dhibaatada noocaas le ay ku dhacday oo cadowga ummadda soomaaliyeed oo mar walba isku dayaya ganacsatada iyo dadka shacabka soomaaliyeed inay cabsi geliyaan ay ay dhibaateeyeen ay handadeen ilaa ilaama ay gaarsiiyeen inay xiraan ganacsiyadoodii marka dee tillaabooyinka qaarkood oo aan laga wada tashan oo aan la qorshayn waxay yeeshaan saameynta deg deg a sidaas oo kale ah marka maxaa ka qabateen hadda arrinta suuqa bakaaraha dabcan waa ku howlanahay waxaana rajeyneynaa cabashada canshuur bixiyaasha ganacsatada ah ee ku ganacsada suuqa bakaaraha waana adres garaynay waa la kulanay in kamidaan xiriiro kala duwan iyo siyaabo kala duwan aan ula samaynay hay-adaha amnigane dabcan ciddii dayacaada iska lehe ama dayacday ee kaliftay suuqii shaqay jiray oo sidaa hufan u shaqay jiray oo dadku sidaa xurka ay u ganacsan jireen inuu xirmo gaarsiisay mas-uuliyaddaas waa lagu waa lagula xisaabtami doonaa tallaabada ku habboonna waa laga qaadi doonaa